caruurtani oo la ildaran xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada iyo duumada ayaa lasoo dhigay isbitaalka magaalada kismaayo iyadoona laga keenay deegaano badan oo hoostaga magaaladaasi caruurtani xanuunka lagu arkay oo da-doodu ka yar tahay shantan sano ayaa ah kuwo aan qaadan tallaalka iyo kuwo aanan dhammaystiran tallaalkaba isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada kismaayo ee maamulka jubbaland maxamed sheekh aadan ayaa ka warbixiyey cuduradan soo rirtay caruurtan isaga oona baaqo u jeediyey hooyooyinka dhala caruurtan iyo waalidiintaba in ay ka qeyb qaataan sidii caruurtani loo samantay bixila isagoona ugu baaqay in ay siiyaan caruurta tallaalka ka yara shantan sano si looga hortago cudurada noocan oo kale ah sidoo kale wuxuu ugu baaqay in ay keenaan isbitaalada marka ay ku arkaan xanuunka aysan la suginin ilaa iyo inta uu caruurtu ay ka tabarbeeleyso waxaa jira jadeeco ka dilaacday miyiga magaalada kismaayo ama degmada kismaayo oo laga kala keenaya deegaano kala duwan oo cabdidhoore iyo ereyadeedu ay ugu sokeeyaan iyo deegaanadan aan kale oo degmada jamaame iyo dhinacan badhaadhaba ka imanaya marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan ku wargelino inay caruurta tallaalaan da-doodu ku jirto da-da tallaalka oo ay geeyaan goobaha caafimaadka si loo tallaalo xarumaha caafimaadkana waxaan ku boorinaynaa inuusan bixin ilmo aan la tallaalin oo aan la xaqiijinin ilmo walba oo tallaal horey loo siiyey oo maqnaanshiya ahna in laga daba tago oo la waco sidii horeyba looga daba tegi jiray loo wac jiray oo uusan baxsanin ilmo tallaal loo bilaabay oo aan dhammaystiranin si aan loo arag ilmo walba ha la tallaalo si looga hortago xanuunada faafa oo idilba oo ay ka mid tahay jadeecadan hadda jirta
xanuunadani ayaa yimaada xilliyada adag iyada oo lagu jiro xili jidaal ah oo dadka badan aysan awoodinin in ay helaan biyo nadiif ah taasi oo mararka qaarna sababta in ay cabaan biyo wasakhaysan iyo sidoo kale cimilada oo aada u xun taasi oo keenaysa in ay caruur badani u soo rito cuduro kala duwana